tobabarkuun qobadiyo culimada deegaanka awdingle kaasi utioolakabaradayo doorka culimada iyo nabadiyo ku qaadada koranga kaasoo yaqaban qaabadiya wasaarada uu qaaftay arrimo diinta ee dowlada koonfur galbeed si korlanka qaada arrimo nabada bulshada iyo wadajirshe munaasabada tobabarka iyo weliba furaya wasaarada oo qaaftay arrimo diinta dowlada koonfur galbeed welibana gobro ku hayaya maamulka deegaanka iyo culimada iyadoona meelasili quxusaya ahmiyadda tobabarka usilaya koreyntii weliba meelasiya ku hadalaya gudoomiyaha deegaanka awdinle ibraahim maxamed nuur kalaaya iyo ku hadalaya muhiimada tobabarka musinlaya bulshada iyo culimada deegaanka si aan ku qeyb qaadan amniga deegaanka baakanka jeedifaday ee nabadgelyada masugow lanko qorijaygaba ama tuutanka jar shareedis masugow dhammaan mayla raayis bulshuwiinta oo arday ka dhaqan deegamadan mayla raayis oo hooskoyan degmadan oo anka horeeyan culmada walimana arday siinka booriyey in mayla raayis garab surintan maamulka in garab surintan laamo amniga walila raay fartashareedii faara bidamis yalla raa marka insha allahu walunishilyadan mana arday suubi korna mis arday hagaaji korna mala walisiin kodsaan inti mana kisti gaaban wana roogna niil shaqaytan wasiirka wasaaradda uu qaaftay arrimo diinta dowladda koonfur galbeed nuur siidow baaba ayaa sheegay in tobabarkunga langogoonlaya sidii culimmada doorfaylayan ku qaadi lahayd arrimo nabadda bulshada iyo wadajirsho muhiimadda aan u soo gaarnay waxay ahayd boorkan annaga gadaalkeena ku dhegan waxa ku qoran waa samayn karnay inaan magaaladii baydhabo dhexdeedii inaan maaragtay dadka qaar siday yeelaanba in culummo yar yar intii laisugu yeerto meel la fadhiisto la yidhaahdo maantay maaragtay waxaan qabanay seminaar aan ugu talgalnay deegaankaas hebel ayadoo magaalada gudaheeda la joogo laakiin maadaama annaga aan nahay wasaaraddii awqaaftii arrimaha diinta la rabo inaan wacyigelino dadka ugu horreeya oon wacyigelinta u samaynaynin ay tahay laftirkeeda dowladda mas-uuliyiinteedii oo ay ugu horreeyaan wasiirada iyo agaasimiyaasha dowrooyinka loogu talagalay deegaanada oo maaragtay magacyadooda ku xusan in ayaga la tago laga dhabeeyo ilaahay subxaanahu watacaalaana maaragtay waxaa xaggiisa loogu helaa ajar iyo waxay noqonaysaa inaad ammaanadii adiga ummadda aad u qaaday inaad gudato runtii sharafay noo tahay maantay inaan culimaauddiinkan oo degmadan awdiigle ku dhaqan awdiinle ku dhaqan inaan maaragtay hortooda aan soo istaagno aan idiin soo gaarno aan idiin waraysano waxa ay culimmadan qabtaan oo deegaamada deegaanadan ay ka qabtaan shaqooyinka ay qabtaanna maaragtay inaan qaadno kadibna aan warbixin ka samayno marar badan aan awdiinle kusoo lalaabanaynaa runtii reer awdiinle dad sharaf badan waaye si fiican ay noo soo dhoweeyeen waxaana ka muuqato sida ay u heelan yihiin culimaa udiinkeedii runtii culimaa udiinkan siday u diyaarsan yihiin waxaan aaminsannahay kuwa baydhabo xataa inay sidaan u diyaarsaneen oo ay diyaar ay ugu yihiin